maamulka degmada waaberi ee gobolka banaadir ayaa bulshada degmada la qaatay kulan looga hadlayay ilaalinta nadaafada iyo amniga kulanka ayaa waxaa kasoo qeybgalay ururada bulshada rayidka maamulka degmada iyo marti sharaf kale gudoomiyaha arrimaha bulshada degmada waaberi cali cabduqaadir ayaa ka waramaya ujeedka kulankan kulanka ujeedkiisa waxaa waaye wacyigelinta bulshada iyo la xisaabtanka wacyigelinta bulshada sidaa ogtihiinba kulammada nuucan oo kale ah waxay ka socdaan labaatanka degmo ee gobolka banaadir ay ka socdaan kulammadani waxay noqon doonaan haddii rabbiga laga helo kulamo joogto ah oo bishiiba ama labadii bilba mar ay isku waraystaan ay isku waraystaan bulshada degmada iyo maamulka ay isku waraystaan ay noqon doonaan marka kulanka sidan oo kale loo qabto kulanka waxaa ka soo bixi doono qodobbaa ka soo bixi doono kuwa bulshada la farayo maamulka ay farayaan iyo kuwo talooyin ah oo bulshada ay maamulkooda ku soo celinayaan qaar ka mida marti sharaftii mas-uuliyiintii kasoo qayb gashay kulanka ayaa sheegay inay ka shaqayn doonaan danta guud ee degmada qolo kasta oo ka mid ah maamulka degmada waxay ku aadan tahay meelay uga aadan tahay maamulka hadday ka soo baxdo waajibaadkeedana waa ku mahadsan yihiinoo waa looga mahad celinaa degmadayna waa beri dadweynaha ku nool way dadaalayaan weligooda daali maayaan dalka inaan difaacno diyaar baan u nahay wada jir iyo wanaaggiiyo ankaweeca maayo waa beriyaan ahay degmada wixii amnixumo aheedoo lagu yaqaanay way ka gudubtay waxay u gudubtay meel amni oo loosoo qaxo oo nabad loosoo doontay noqotay
may fadahayne haddii ilaahayadama bulshada tadwiirsha inti lagu tali waa beri dad danyara degan haddii runti ku koo hadala bulshadiiyo danyarta yeedoo danyar yaa haddana may la saaray mas-uuliyad dheeraa la saaray kulankan ayaa wax badan ka bedeli doona wax ka qabashada bilicda degmada ka hortagga maamduuriyaha iyo wax ka beddelka amniga degmada waaberi ee gobolka banaadir